الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط التاسع والأربعون من أشرطة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ويبدأ هذا الشريط من الحديث من أواخر الحديث رقم ألف ومئة وستة وخمسين وهو الحديث الأول من كتاب الجنايات kitaab الجinاayad oo marka isaguna ah kitaabka sagaalaad xadiidkaasuna wuxuu ahaa xadiidkii ibn mascuud radي allahu taعaalى canhu ee dhahayey marfuucaha ee dhahayay laa yaxilu damu اmriئin muslimi yashhadu an laa ilaha ilا اllah وanii rasuul الlah إla bإxdى ثaلaaث aلsayb الzani والnfs bالnfs wالtaariki لdiinihi اlmufaariqi liljamaaca muttafaq عalayh xadiidkaasuu ahaayo qodobka ugu dambeeya ee mubtadka ah tacliiqiisii baan ku jiray iyo sharxiisii marka xikmada ku jirta in murtadka muxuu hala dila la yidhaaho waxaa weeyaan cadaawadiisaa daran cadaawadiisaa daran oo qof kolkii hore muxuu aha muslimiinta soo dhex galay oo asraarkeedii ogaaday markuu intuu ka dhex baxo uu mucaskarka kale ee mucaadiga ah uu xubin ka noqdo asraartii muslimiinta iyo uu waxyaalo badan ka siinayaayo waxaa weeye marka dhibaatadiisaa badanaysa sida muxuuha ninkii shaacirka ahayee aan sheegaynay baa wuxuu yidhi ixdar caduwaka maratan waxdar sadiiqaka alfa mara falarubama inqalaba asadiiqu fakana aclama bilmadara cadowgaaga hal mar iska ilaali sadiiqaagana muxuu ahaye kun goor iska ilaali cadowgaaga hal mar ka digtoonow saaxiibkaagana kun goor ka digtoonow leannu saaxiibkaasi waxaa suur oo asraartaadii waxayaalhayse ka qarsa weeyaan leanna waxaa suurowda inuu isrogo oo cadow uu ku noqdo oo siduu wax ku yeelaya marka isagu aada u yaqaano xataa waxaa dhacday zamna rasuul sala allahu alay wasalam fakku taabul waxay ahay nabiga aada iyo aada ugu dhawaayo soo islaamay inay intay ridoobeen sida cabdullahi bni sacdi oo kale cabdullahi bni sacdi bn abi sarx radi allahu tacala canhu uu goortii dambe marka dicaayad uu gaaladii uu siiyey oo uu dhihi jiray maxamed wax uu garanayaba ma jiro anaa u qori jiray waxa uu waxyi ka dhiganayo oo waxaan anigu qora buu dhihi jiray sidaas weeyaan se iskaga daa marka fasaaddiisii baa marka sii badanaysa oo waxyaala sidaas oo kale ah oo uu taxriifinayo oo sharcigii uu si kale uu u fahamsiinayo oo kolkaas sabab ay ka dhiganayaan oo yidhaahaan dicaayadiisi ay sii weyneeyaan oo yidhaahaan waa kan ninkaas hebel weeyaan oo muslim buu ahaan jiray oo diinta muslimiinta markuu dhex galay ayuu muxua gartay inay muxuu ahay baatil ay tahay oo markaasuu diinteedii kusoo noqday oo diinteeda uu doortay dicaayo weyn halkaas ay uga fidiyaan oo ay sad annaas can diin illahi subxaanahu wa tacaala ay noqoto taasaa suurowda waanay sameeyaan xataa dad aan muslimiin aan ahaan jirin bay intay keensadaan oo carab uun iska carabi ku hadla yaqaana laakiin korkoodii horeba kiristaan ah ayay marka waxay ku qoraan buugtoodii iyo jaraa'iddoodii iyo ku qoraanoo idaacadahoodii ka sii daayaan hebel hebel oo kida ahoo masri ama suudaan ahoo sidaas ahoo muslim ahaan jiray oo ay manaasib iyo xataa ay u sheegaan oo yidhaahaan muxuu ahaa ustaad buu ka ahaa jaamicada ama imaam buu masjid ka ahaa diintii marka diinteedii buu soo doortay oo waxyaala sidaas yidhaahaan oo diintooda isa inayna diinteedu ka fiican tahay buu gartay waxyaalahaasoo dicaayo abayba sameeyaan laakiin muslim xaqiiqi ah oo la garanayo oo la yaqaano markay helaan aad bay rakiisa uga dhiganayaan oo dadka ay uga fasaadinayaan yahuudda kolay ku taalla qur-aanka subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheegay inay isu dardaarmi jireen waqtigii rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam inay intay galaan diinta islaamka ay barqadii galaan galabtiina ay ka noqdaan oo kolka la yidhaaho war diintii waa idinka galay diintii maxameda maxaad uga noqoteen ay yidhaahaan waxaan hortii hore moodaynay nebigii xaqa ahaa ee alla uu ku bishaareeyey rasushii alla ay noogu bishaaraysay alla uu soo sheegay baan moodaynay markaan dhex galnay diintiisii aan xaqiiqadii ogaanayna waxaan ogaanay inaanu isagii ahayn marka kolkaasi fasaadu sidaa ay ku badanaysay waa ka maxay idhaahaan aaminuu bاladii unzila عalى اladiina aamanuu wajha الnahaar wاkfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun lacallahum yarjicuun yani inay iyaguna ka soo noqdaan kuwa muslimiinta oo yidhaaheen raggii culammada ahaayee diinihii hore yaqaanay baa sheegay arrintaasoo kolkay dhex galeen ogaaday xaqiiqadii ogaaday oo marka khalaas waa daganaynoo diintanu diin diin xaqa ma aha barofesoor hebel baa waxaan kada sheeg waxaas inay yidhaahaanba marka inay yidhahaan daraaddeed u galay isugula dardaarmi jireen marka dadka noocaas oo kala yihi wuxuu fasaaddiisaa weyn oo markaa tii la qabto inta la amro inuu diinta ku soo noqdayo hadduu diido kurka laga jaraya qofnana loogu aabayeeli maayo marka waxaa la yidhaahaa xuriyat aladyaan xuriyat اdiin ama xuriyat اlcaqiida waxa la yidhaaho ee ay ku hadhadlaan ee yidhaahaan dastuuradana ay ku qoraan horta waxaa weeyaan wax iyaga ka dhaba ma aha gaalada iyo kuyaalkaas gaalada mucasarkooda la socda ee adnaabta u ahee babaqaawada u ahee waxay gaaladu ku hadlaan uun iyaguna ku celceliyaa wax ka dhaba ma aho oo wixii muslimka ku saabsan xuriyat diin uma ogola xuriyat alcaqiida uma ogola sidana xuriyat ra'yi ayna ugu ogolayn siday waxay dimuqraadiya ku sheegaan kolay ku tahay ayna ugu ogolayno muslimiintu hadday qaataan waxaa dimuqraadiyada ay sheegayaan kolay ku tahay ayna ugu ogolaanaynin inay muslimiinta ku najaxaan ayna ugu ogolaanaynin ee sida algeria ka dhacday iyoo kale mid gaalahoo maalin dhexdaasa muxaadaro uu sameeyey majallo laga aqriyayey oo dhahayay qof muslima marna ha ka rumaysanina hadduu yidhaaho dimuqraadiyaan rabaa on dabaqaya iyo kollaba ha ka rumaysanina uu mid barofsoorah muxaadara meel ka jeediyey maxfalaho weynoo laysugu yimid uu sheegayay marka horta muslimiinta sidaasayna xorriyad ugu ogolayn diinaha kale oo dhan waxay dadku diin ay u haystaan buudiista iyo muxuu ahay wixii kale uu yahayba waxay u haystaan inuu yahay wax bani aadam ay caqiidaysan yihiin oo dhaqan dad ahoo way xurmeeyaano laakiin xagga islaamka wixii ku saabsan waxaa weeyaan ilan xaq weeyaan xaq iyo baatilna ma kulmaan xaqa muslimiinta iyo baatilkooda inayna kulmaynin bay og yihiinoo colaad bay u hayaanoo muslimiinta inay diintooda ka saaraan ayay ku dadaalaan diinaha kale oo dhan tabshiir uma sameeyaan oo dadkooda uma sameeyaan oo dadkooda inay ka soo bixiyaan kuma dadaalaanoo way ku daynayaan laakiin meeshii muslim ay ku arkaan miisaani weyn bay ku bixinayaanoo dad fara badan bay u dirayaanoo inay muslimiinta gaalaysiiyaan iyo isku dayaan hadday gaalaysiin kari waayaanna inay muslimiinta diintooda shaki ka geliyaan oo qofkii uu noqdo muslim magaca uun ka asheegata ah aan isla xaqiiqa ahayn iyo isu dardaarmaanoo mutamaraad ay u sameeyaanoo waxaasay sameeyaan waxa hadda soomaaliya lagu hayaano waa noocaasun diinteeda sababteeda lagulagula dadaalayaayo muxuu ahayey waxaa la rabaa in lagu kala daro labada dowladoodee saliibiyada ee xabashida iyo kenya iyo kuwa in dadkeeda lagu kala daro oo diinteediiba dowladdeediiba la baabi'iyo saasaba marka hadda la rabaa marka taasu mid weeyaano dimuqraadiye iyo insaaniye iyo markay sheegaan xoriyat alcaqiida iyo xoriyat ra'yi iyo waxaas markay sheegaan waa waxay muslimiinta ka soo haray midda kale waxaa weeyaan islaamku xoriyat alcaqiida ma rumaysan yahay mise ma rumaysna xoriyat alcaqiida waxaa arrintaas haddaan ka hadallo tafsiil baan marka gelinaynaa diinka horta islaamku waxa weeyaan waa waxyi alle weeyaanoo axkaamtiisu aakhiriha diinkaba shaamilo ay ku tahay marka xagga kolka laga fiiriyo xukunka aakhiro oo qofku diintuu doorto ma ku nabadgelayaayo ciqaab ma kaga nabadgelayaayo janno ma ku mudanayaa haddii ay noqoto taasu waxaa weeye maya diintan xaqa ah mooyaane diin kale qofkii raacaayo aakhiro kuma nabadgelayo oo naar buu ku mudanayaa waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin xagga kale ee marka xagga axkaamta adduunyadas axkaamta adduunyada iyada nafteeda waan kala qaadaynaayo qofka gaalka ah iyo qofka muslimka aanu kala qaadayna qofka gaalka ah diintiisa uu haysto haddii aanu cadaawad muslimiinta uu qabo aanu ku darsanin lagu qasbi maayo oo qasab diinteeda usoo galla ma dhahaayo laakiin waa loo sharxayaayo waa loo sheegayo waa loogu yeedhayaa hadduuse diido muxuu ahaye dirqi ku soo gal lama dhahayo oo alla subxaanahu waa ka yidhi faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur inaa actadna lilظaalimiina naaran baa werka sii daba taallo xaggii aakhira weeyaan marka xaggii xaggii adduunka alla xaqi iyo baatilkii kole hadduu kala kala caddeeyey qofkii gaal sii ahaan jiray hadduu iska daysto diintiisa iska daysto sida loola mucaamaloonayo iyo sida diinta loogu yeedhayo unbay sharcigu ka hadlay mooyaane dirqa in lagu soo gaalaysiiyo muxuu ahaye in lagu soo islaamiya ma aha wa kaa allana subxaana wa tacaala aayad kole ku yidhi laa ikraha fi ddiini qad tabayana rushdu min alhay faman yakfur bitaaguuti wayuumin billahi faqad istamsaka bilcuruuti lufqa marka qofkaasaa sawaabkii ku taagan amaa xagga dadka muslimiinta ah iyo muxuu aha oo diintii ku jira inay ra'yigooda isticmaalayaan oo ra'yigooda ay loo taxgelinayo iyo inaan loo taxgelinaynin arrintaasu marka waxaa weeyaan mas'alo walbaba iyo iyo daliilkeeda ku xidhan tahay wixii nas saxiixa oo sariixii uu ku soo arooray male marka xorriye umale dadkii inay naska intay garab maraan wixii siduu ra'yigoodu tuso ay qaataan ma ay leh wma kana lmuؤmini wla muؤminaةi ida qada اllah warasuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraةu min amrihim alla yidhi subxaanaه wa tacala kolka allihi rasuulkiisa ay wax xukumaan qof mu'mina iyo naag mu'minada toona uma bannaana inay khiyaar yeeshaan oo ra'yigooda ay ku socdaan rasuulkuna alayh الsalaaةu wasalaam waa ka dhihi jiray idaa amartukum bshayin faatuu minhu ma staطactum waidaa nahaytukum can shayin faاjtanibuuhu marka wixii allihi rasuulkiisa ay gooyaan nas sugan ah ee sariixna ahee ta'wiil iyo aan aqbalaynin wajahatu nadar kala gadisan iyo aan aqbalaynin in la raaco uun mooyaane isagu ma leh in laga leexleexdo ma leh wixii marka aan nas lahayn ama naskiisu muxtamil uu yahay oo hal waj wax ka badan uu ixtimaalo taas marka xuriyatu ra'yi muslimiinta dhexdooda waa leeyihiinoo qofba siduu ku qanco siduu ku qanco inuu ugu dhaqmo sidii mushkiladii muxuaha banu qurayra kolkuu nebigu sal lla alay slm uu yidhi qofna yaanu casarka ku tukanin meel aan banu quraydo ahayn muxuu ahaa ee dadkii kolkay nidihii nebiga sal lla ly slam maqleen qofba meeshuu joogay oo banu quraydo ka aaday ee dadka qaarkood casarkii dhexda ugu galay ee iskhilaafaanay qaar ra'yi yidhaaheen waa rasuulku sal alla alay slm salaadda inaan ka tagno ma aanu uga qasdaynina inaan dadaalo uga qasdaayay salaadda aan tukanno qaarna ay yidhaaheen maya rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi meelaan bani quraydo ahayn ha ku tukanin walo qoraxdaba ha dhacday anugu ma tukanayo waan soconaya ee loo sheegay goortii dambe qolana maaanu canaananin qolana ma aanu canaananin saasuu marka ahaan jirayo qofkii haddii uu xaqa fulintiisa ku dadaalayo muxuu ahayey xaqiina uu aqbalayo siyaalo kala gadisan uu aqbalayo naskaasu qofba siduu ku qanco marka hadduu ugu camal falo kii gafanaa waa ka sheegay nebigu sal l sl hal ajri leeyahay kii sawaabkii waafaqana laba ajir uu leeyahay marka sidaas masalada la yidhaaho mxua xoriyat lictiqaad iyo waxyaalahaas xoriyat ra'yi ay yidhaahaan sidaasay islaamka ku tahay oo sariix ay tahay laakiin iyaga agtooda waa beenbeen iyo dicaayay ka tahay maxay ugu dayn laayihiin marka dadka muslimiinta ah ay usoo dirayaan kuwa ay mubashiriinta iyo ku magacaabaan ee diintooda ka fitninayn ee ka fasaadinayn hadday runka tahay xadiidkan waxa rawahu ljamaaca muttafaqu caleyh j wa can caaishaةa radi allahu tacaala canha can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaala laa yaxilu qatlu muslimin ila fi ixdaa halaai khisaalin ma bannaana qof muslima dilkiisu ma bannaana ilaa saddex walxadood middood mooyaane zaani muxsan fayurjam nin zinaysta oo qof muxuu ahaye muxsan ahoo zinaystay fa yurjam marka kolka adhaax baa lagu dilayaa warajulun yaqtulu musliman mutacammidan fa yuqtal nin oo nin muslima dilay oo isagana la dilaayo warajulun yakhruju min alislaami fa yuxaaribu allaha warasuulahu fa yuqtal nin oo islaamyada ka baxay oo aliya rasuulkiisa col u noqday kol hadduu islaamiyada ka baxdayna dee col waaba u yahay fa yuqtal markaisna la dilaya أو يصلب أو ينفى من الأرض kanuu marka waa ka isku darsaday islaamkii oo ka baxay iyo shuftanimo isku darsaday oo kuwa aayaddaasi kusoo degtay oo kale ah marka qofka isagu sidaas oo kale yeelee shuftayga ah isaga marka waxaa weeyaan ama waa la dilayaa ama waa la warayaa ama waa la anfinayaa nafyigaasna laba siyoodba waa lagu sheegaa mid waxaa weeyaan meeshii gobolkii uu ku dhashay ee dadkeeda u yaqaanay baa laga eryayaayo ayoo meel aanu dadkeeda waxba ka aqoonin ayaa lagu haynayaa oo lagu ilaalinayaa lagu sisii dhexday maasu mujtamacaasna aan u fasaadinin qaarna marka waxay ku fasiraan muxuu aha xabis in la xabiso ilaa uu ka toosnaado ama uu ka dhinto la xabiso oo xabsiga naftoysa nafyi min alardi dhulkii oo laga eryey oo laga qaaday waa yahay oo si waxaa la sheegay nin maxbuus oo xabsiga muddo badan ku jiray ayaa wuxuu yidhi kharajnaa min addunya wa naxnu min ahliha falaa naxnu fi dunya walaa naxnu fi lukhra ida ja'ana sajaanu yowma lizawratin cajibnaa waqulnaa ja'a hada min addunya adduunyadii baan ka tagnay oo adduunyada annagoo weli nool baanu adduunyadii ka tagnay oo aakhiri adduuntoona ma joogno kolkuu ninka sajaankii waa ninka mudiirka xabsiga ee markuu maalin hadduu noo soo galo aan argno waxaan dhahay nawaninkan adduunyu ka yimid annagoo si aakhare ka yimid oo kale marka yani ninkaasaa ka cabiraya xabsigu wuxuu yahay oo inaanu aakhiri adduuntoona aanu hayna marka aakhiraba u shabaho marka isagoo la xabisana marka waa lagu fasiraa nafyigaa la sheegaya rawaahu abu daawuuda wاnasaa-iyu wasaxahu alxaakim waa sidaa uu sheegay weeyaanoo axmed naysna waa wariyey xadiidkuna waa saxiix oo saxiixa aljaamic asagiir iyo riwa alhaliil iyobuu ku sheegay cuhmaanna radi allahu tacala canhu isna xadiidka waa wariyey sida caaisha uu warisay oo kale wa can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wslam awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dima waxa dadka lagu kala xukumaayo maalinta qiyaamaha dhexdooda lagu kala xukumaayo waxaa horaysa dhiigga intii qaarka qaar isdishay yaa horta la kala xukumaya markaasa xuquuqdii kale ee ka yaryarayd ee maalka iyo cirdiga iyo waxyaalaha ku saabsanaydna goorta dambe loo kala qaadaya wa can samurata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay slam man qatla cabdahu qatalnaah waman jadaca cabdahu jadacnaah rawaahu axmed wاlarbacatu waxasanahu الtirmidiyu wa huwa min riwaayat alxasan albasriyi can samura waqad اkhtulifa fi samaacihi minhu fii ayri xadii caqiiqa yani xadiiu caqiiqa inuu ka maqlay isagu isagu waa jirtaa taasu mar lakin wax kale inuu ka maqlay kaasaa marka wuxuu ahay isku khilaafeen alxasan albasrina weliba mujalis buu ahayo can wuxuu yidhaaho xataa kuwa ka maqlay baan l kuwa wax ka maqlay ayaan laga aqbalin marka xadiidkan kadu daciif weeyaan wuxuuna sheegayaa wuxuu leeyahay qofkii addoonkiisa dila waa dilaynaa qofkii addoonkiisa googooya jadciga dhagaha iyo sanka iyo goyntooda lagu magacaabaayo qofkii xubne ka googooyana waa ka googooynaynaa saasuu marka xadiidkanu sheegayaayo in muxuu ahay aan loo shardiyay inay labada qofee laysu qisaasayaayo inay siman yihiin oo xagga xorriyada ay ku siman yihiin aan loo shardiyin buu sheegayaa xagga diinta inay ku simayen iyada waa loo shardiyayo qof muslima dilay baan soo maray laakiin gaal inaan muslim loo dilayninna waa mari doonaa gaalkasi hadduu muslim dilo isaga loo dilayo wa fii riwaayati abi daawuuda waannasaa-iy waman khasa cabdahu khasaynaahu waxaa isagana saxaxa alxaakimu hadihi ziyaada waya nafsaha daciifa ee nafsada daciifa weeyaan marka waxaa waman khasa cabdahu qofkii dhufaana addoonkiisana hasaynaahu waan dhufaanaynaa isagana وعn cmر بن الخطاaب رضي الله تعالى عنه qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول laa yuqاad الwaalد بالwlد laa yuqاad lama qisaaso alwaalidu qofka wax dhalay biاlwalad ilmhi looma qisaaso ilmihiisi looma qisaaso hadduu waalidku ilmihiisii uu dilo looma qisaasayo hadduu qof uu dhaxalkiisa waalidkiisa uu leeyahay uu dilona ma qisaasanayo marka abbahay ha la ii dilo ma dhihi karo maalan haweenaydiisii iyo wax sidaasa haddii uu dilo oo dhaxalkeedii isagu wuxuu ku leeyahay dadka loo qisaasay ila ku jiraay labadaasba marka waa keenaya hadduu waalidku ilmaha dilo iyo hadduu waalidku uu dilo qof uu waladku dhaxalkiisa leeyahay oo qisaaskiisa isagu uu dalbanayada labadaa midna looma dilayo rawaahu axmed wtirmidiy wbnu maaja wasaxaxahu ibnu jaaruud wlbayhaqiy waqaala tirmidiyu inahu muarib muarib waxaa la yidhaahaa xadiidka riwaayaatkiisu ay iskhilkhilaafeen ee wax kala rajaxaana uu jirin kaasaa la yidhaahaa marka taas weeyaan buu le lakin xadiidku mudaraabkaasi waxaa ma yeelayo xadiidku waa saxiix oo shawaahid kalena wuu leeyahay oo waxaa kaloo wariyey abu daawuud baa wariyey can cumar bn khaaab wa bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma radi allahu tacaala canhum waana waxaa saxiixiyay xadiidka sheikh lalbani fi saxiix aljaamic asagir wagayrihi marka xadiidku waa saxiix wuxuuna sheegayaa inaan loo qisaasaynin waalidka ilmihiisa aan loo qisaasaynin xadiidkaana wuxuu cumar sheegay radi allahu tacaala canhu mar loo keenay nin wiilkiisii dilay nin wiilkiisii dilay mar loo keenay ayuu wuxuu yidhi haddaanan maqli lahayn rasuulka alla sal l sidaa yidhi waan u dili lahaa laakiin haddaan qisaasta kaa cafiyo waxaan mxuha mag kulul ayaan ku saarayaayo markaasuu mxuha mag culus buu ayuu ku xukumay oo wiilashii ninka odaygan uu dhalay walaalihii wiilka kada la dilay walaalihiisa ahaa yuu magti uga qaaday marka saas weeyaan xadiidku waana iska idlaaqay qofku hadduu ilmihiisa uu dilo si kastoo ku dilaba inaan loo qisaasaynin sababkuna marka waxay tahay isagoo ilmahankada wujuudkiisii adduunyada u soo baxay buu sabab alla uga dhigay marka weladkii inuu sabab u noqdo aabbihii ka tagitaankiisa iyo icdaamintiisa adduunyada uu ka tago inuu sabab u noqdo ma aha midda kale waxaa weeyaan waalidka alla shafaqa ayuu geliyey naxariis buu ilmihiisa u geliyey oo naxariistaas yaaba ka celinaysa inuu ilmihiisa dilkiisa isku dayo ilaa marka xun xaalaad shaadla mooyaane waalidka marka waasicaas baaba loo hayaayo isaga in qisaas iyo lagu cabsiiyo uma baahna alimaamu malik radi allahu tacala canhu isagu masalada wuu tafsiilin jirayoo wuxuu dhihi jiray waalidku haddii ilmaha sababtuu ku dilay uu yahay isagoo intuu xanaaqay oo marka wax intuu qaaday uu ku dhuftay ama uu ku tuuray oo marka kolka sidaas ay naftii kaga baxday looma dilayo hadduuse gaado ama intuu jiifiyo uu uu gowraco ama intuu meel ugu dhagkado iyo ama isagoo hurdo iyo intuu ikhtiyaal uu ku sameeyo kaas isaga waa loo dilayaaba isugu dhihi jiray wacan abi juxayfata radi allahu tacala canhu qaala qultu licaliy cali baan waxaan ku idhi hal cindakum shay-un min alwaxyi hayru lqur'aan hal cindakum agtiinna mayaho ma haysataan idinka banu haashim ictiradii nabiga sala allahu alayhi waali wasalam shay-un min alwaxyi oo waxyiga ohoo aan qur'aanka ahayn oo idinka idinku haasahoo ummada kale ayna haysanin miyaad haysataan saana marka wuxuu cali u weydiiyey radi allahu tacaala canhu wuxuu hubsanayaa dicaayaddii ay shiicadu fidinaysay ee ilal aana ay fidiyaan ayuu ka salgaadhayay oo beeninayay oo ay dhahayeen asraarta shareicada waxaanu ummadda kale u sheegin iyuu nebigu sal alla ly slam aqaaribtiisa ku khaas yeelay oo aimata ahlilbeyt waxay yaqaanaan waxyaala aan ummadda kale ayna aqoonin oo asraarta shareicada iyo axkaamteeda ka mid ay yaqaanaan markaasuu weydiiyey oo wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin hal cindakum shay-un min alwaxyi hayru lqur'aan qaala laa waladii falaqa alxabba waxaan ku dhaartay allaha kala jeexay ee badarka kala jeexay yani geed ka soo dhex saara wa bara'a annasama ee naftana abuuray ah ilaa fahmun yucطiihi allahu tacaala rajulan fi lqur'aan ilaa fahmi wa alla subxaanahu wa tacaala qofu muslima uu u furo oo qur'aanka uu macaani cusub oo dadkii ka horreeyay alla aanu ku hanuunin isaga ku hanuuniyo mooyaane taasuna marka waa ka dhaxaysaa ummadda waa ka dhaxaysaayo ahlbeytka keliya ku khaas ma aha wamaa fii hadihi saxiifa iyo waxa warqadda ku jira mooyaane taasuna marka waxaa weeye xadiid uu gaar uga maqlay nebiga sal alla ly slam cali uu ka maqlay oo u qorrayd oo ka qorray ka qortay buu leeyahay xadiidta warqaddaana igu qoran iyo qofku alla doono oo kitaabkiisa uu muxuu ahaayey fahmi oo alla uga furo oo istinbaad cusub oo dadkii hore aanu ku hanuunin allau siiyo taasuna loo siman yahay mooyaane tan kale nafteeda waa loo sunnaayo waa dhici jirtay qof aan ahlubeytka nebiga sal lla ly slam aan ahayn inuu axaadiid gaara nebiga sal lla ly slm intuu ka maqlo aan dadka kale ayna aqoonin taasna marka waa dhici jirtay xadiiddaas meeshan iigu qoran oo nebiga sal ly slam ka maqlay oo aan ka qortay iyo fahmiguu qofku alla doono alla u siinka siinaya mooyaane wax kaloo haysana ma jiro oo taana loo simanyahay marka hadalkan uu yidhi ilaa fahmun yucطihi اllahu tacaala rajula fi lqur'aani wuxuu tusinayaa inay bannaan tahay qur'aanka ijtihaad in lagu fasiro ijtihaad in lagu fasiro haddii shuruudiisii la oofsado oo qofkaasu asaaliib alluga alcarabiya iyo tacbiiraadkeedana iyo uu yaqaano muxuu ahaaye culuum اlistinbaad culumta marka carabiga iyo usuulka iyo waxyaalahaas hee istinbaadka qofka lagu barta sida wax loo naska looga faa'iidaysanayo lagu bartana uu yaqaano ee laakiin uu itibaac lihawaahu iyo wuxuu raba iyo inuu qur'aanka isagoo ku fasirto oo siduu isagu rumaysan yahay iyo khasmigiisa siduu isaga riixay iyo uu ku fasiro oo yidhaaha sidaasaan anigu u arkaayaa taasu qaladkiisa weeyaan allana ma degi karo qultu markaasaa waxaan abu juxayfaa leh wamaa fii hadihi saxiifa maxaa saxiifadana ku qoran saxiifo kolkaa waxaa weeyaan seeftiisa galkiisa ee galkeeda ku jirtay weeyaan qaala markaasuu yidhi alcaqlu yani diya marta iyo wa fikaaku lasiir qofka qafaalka ee gaalada ay qabsatay furashadiisa waa inaan qof muslima gaal gacanta lagu daynin wa an laa yuqtala muslimun bikaafir iyo inaan loo dilin qof muslima gaal uu dila aan loo dilin rawahu albukhaari hinahaasa igu qoran marka waxaa weeye iyo waxyaalaho jiraaxaadka kale ku saabsan iyo geela marta loo bixinaya da'doodii iyo waxyaala sidaasaa marka ugu qoraa masaa'il gaarabaa marka ugu qoraa oo muxuu ahaaye qaarkoodna halkan uuba ku sheegaya riwaayadka qaarkood marka wuxuu leey wa akhrajahu axmedu wa abu daawuuda waannasaa-iyu min wajhin aakhara can cali radi allahu tacala canhu wa qaala fiihi wuxuuna ku yidhi riwaayadaa kale almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده صححه الحاكم وهو كما قال هو صحيح صحيح الجامع الصغير يروى الغليل أيكو صحيح إلى الشيخ الألباني غير كودة ابن عمرنا رضي الله تعالى عنه سبنا سيدة وكلا أيو وريي وابن عمر رواية سنة حسن وياه مركا وحا أهيد almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiinta waa isu dhigantaa dhiigoodu waa isu dhigmaa oo muxuu ahaayey naf iyo naf weeyaanoo waa la isu dilayaa uma kala kuf korreeyaan wayascaa bidimmatihim waxaa qaada cahdigooda iyo ballantoodana adnaahum qofka ugu hoose ugu darajo yar qofka ugu darajo yara ugu mansib yar yaa martooda qaadi kara ama addoon ah ama haweeney ah ama muxuu ahaayey beentooni ah kaasaa marka wixii muslimiinta magacooda uu ku qaado ee cahdiha la galay ammaan uu siiyo maalan qof uu siiyo waa in ammaankaas la taxgeliyo oo qofka aan la taabanin wahum yadun iyaguna hal gacan bay ka yihiin halaaman sian dadka soo haray dadka iyaga ka soo haray gaalada ah meel bay uga soo wada jeedaanoo gacan keliya isku yihiin hal gacan kala yihiin xadiidka nucmaan ibnu bashiirna wuxuu ahaa nebigu sal alla alay slam wuxuu ku tilmaamay dadka muslimiinta inay hal jasad oo kale isku yihiin kana kanaana weliba kaba sii daranoo hal jasad oo dhan ma aanu ka dhigin hal gacan oo keliya ayuu ka dhigay gacan kaliya yihiin oo gaalada dhan bay kulligood ka wada yihiin waa hadday marka muslimiin quman oo islaamkii laasimaya ay yihiin waa inay iyagu isku duubnaadaan gaaladana dhan ka wada yihiin haddase markaa musiibada jirtaay waxa weeyaan iyagiibaa u kala tartamaya gaalada taxaalufkeeda iyo la saaxibideeda iyo iyagiibaa qaarkood qaarka kale gaaladii ku diraya isku dacweynaya oo kula kula dagaalamaya oo gaalada dagaalankaay muslimiinta qaarkood ku hayso kuwii kalena ku gacansiinayaanoo kolkay yidhaahaan dawladda halla cuna qabateeyo yaan dalkeeda dayuurada tegin yaan dayuuradaheeda ayna soo fadhiisanin dal kale ayayna soo fadhiisanin yaan wax loo dhoofinin waa wada oofinayaanoo waa yeelayaanoo maraykan iyo bele ka wada dambeeyaanoo iyagiibaa markaa ku daba xidhay oo ku daba saftayba gaaladii gaaladii inay col ka dhigtaan oo la dagaalamaan oo laga rabay iyo iyagii markaa la gacansaar la yeesheen iyagiina dhexdoodii colaad iyo dagaallo iyo dicaayo iyo waxaasay iskula kiceen waa musiibada weyna marka muslimiinta hadda haysata weeyaan waxa weeye marka waxaan ku jiraa xadiidkii cali radi allahu tacaala canhu yaan ku jir waxa weeye marka waxaan ku jiraa xadiidkii cali radi allahu tacaala canhu yaan ku jiraa riwaayadiisii dambe ee dhahaysay almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum yaan ku jiraa riwaayadiisii dambe ee dhahaysay kaafa'u dimaa'uhum dadka mu'miniintaa dhiigoodu waa siman yahay tatakaafa'u yani tatamaahala wa tatasaawaa weeyaan dhiigoodu waa siman yahay oo waa la isku dilayaa qof yar iyo qof weyn qof jaahiliya ku caalim ah ilmo yar iyo qof weyn rag iyo haween waa la isu dilayaa wayascaa bidimmatihim adnaahum waxaana qaadaya oo la soconaya dimmadooda yacni cahdigooda iyo ammaankoodana waxaa qaadaya adnaahum qofka williitabaa qaadaya haween iyo wuxuu noqdaba sidii muxuu ahaayey umu hani radi allahu tacaala canha nimankii ay ay magan gelisay yowma fatxi maka uu nabigu sala allau alay slam uu dhihi jiray qad amanna man amanti wa ajarna man ajarti uu dhihi jiray ayb wahum yadun iyaguna hal gacanay ka yihiin calaa man siwaahum dadka ka soo hadhay dadka kale ummadaha kale ah yahuud ha ahaadeen nasaare ha ahaadeen majuus ha ahaadeen shuyuuciyiin ha ahaadeen waxay yihiinba wathaniyiin ha ahaadeene hal gacanay iyagu ka yihiin walaa yuqtalu mu'minun bikaafir loomana dilo qof mu'minana gaal looma dilo walaa duu cahdin ku cahdilana lama dilo heshiis lala galay nabadnimo ah fii cahdihi cahdigiisa laguma dilo saxaabulxaakim marka walaa yuqtalu duu cahdin fii cahdiida marka isagu ma aha muslim looma dila maaha muslim looma dila ma aha ee waxaa weeyaan gaalnimo looma dilayo gaalnimo looma dilayo oo bilaash la isagama dilayo laakiin wax dilkeena haddii uu galo waa la dilayaa ilan isaguba muslimkiibaaba la dilayaa taa la dilayaa hadduu qof muslima dilo waa loo dilayaa hadduu qof kale oo gaal oo isaguna cahdi uu dilo isagana waa loo dilayaa wixii dilka keenaya hadduu galo isagana waa la dilayaa laakiin waxaa weeyaan xarbinimadiibuu ka baxayo kol haddii mucaahadada lala gala xarbinimadii loo dilayay kolkaas isaguna wuu ka baxay ayb xadiidkana sidaan sheegnay marka waxaa weeyaan waa saxiix hadda ulajeedaduna waxaa weeye laa yuqtalu muslimun bikaafir taas weeyaano waxaa laga rabaa qofka loo labada qofa laysu qisaasayo xagga diinta inuu ama kala dilay uu diin fiican yahay oo gaal muslim dilay uu yahay sidii gabadhii yarayd yahuudigii dilay loogu dili jiray ama ay siman yihiin oo muslim oo muslim gaal iyo gaal isla yihiin hadday sacagsi ay tahay oo kan wax dilay uu diin fiican yahay oo muslim intuu yahay gaal uu dilo isaga looma dilaayo wacan anas bni malik radi allahu tacaala canhu ana jaariyata wujida ra'suhaa qad rudda bayna xajarayn gabadh yar ayaa la helay iyada oo madaxeeda laba dhagax lagu burburiyo laba dhagax inta loo dhigay midna lagu jiifiyey midna dusha lagaga dhuftay madaxeedii sidaa lagu burburiyey oo oo naf yari ay ku jirto kol gabadhaasna marka waxayd iyada oo waxoogaa xuliya xidhan iyo gurigeedu ka soo baxday in yahuudiya marka intuu helay uu dilay buu meel ceela ku tuuray markaas iyadoo naf yari ku jirta la helay fa sa'aluuha way su'aaleen man sanaca biki haada yaa sidan kuu galay fulaan mahebel baa fulaan ma hebel baa xataa dakaruu yahuudiya intii horan waa aamusnayd ilaa nin yahuudiya laga sheegay fa awma'ad bira'siha madaxeeda ku ishaartay nacam ugu ishaartay yani fa ukhida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay fa aqara wuu qirtay faamara nabiyu amara rasul sl ly sl rasuulka alla wuxuu faray an yuradda bira'sihi se yuradda ra'suhu ba'buu yadhigay an yuradda ra'suhu in madaxiisa la burburiyo bayna xajarayn laba dhagax laba dhagaxta loo dhigo sida u galay loo galo muttafaqun caleyhi walafdu limuslim xadiidku marka wuxuu sheegaya dhowr arrimood buu ka hadlayaa mid waxaa weeye rag iyo haweenka in laisu qisaasayo in gaalka muslim hadduu dilo loo dilayo in carruurta yaryar iyo ragga waa dadka waaweyn laisu qisaasayo dad qof weyn hadduu ilmo yar uu dilo loo qisaasayo lakin hadday cagsi tahayo ilmaha yar uu dilo isaga lama qisaasayo leanna mukallaf ma aha takliif baana loo shardiyaa qofka qisaasku ay ku waajibayso iyo axkaamta sharciga bay ku duraysanayso oo dhan ciqaabaadkaas marka waa kaan soo maray alla subxaanahu wa tacaala inuu qalinka ka dhigay qalinka laga dhigay carruurta yaryar ilaahay ka qaangaadhaan ayib waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa qofka majniyu calayhiga ah qofka majniyu calayhiga ah hadalkiisu inuu qariino noqonayo lagu xadido qofkii muxuu ahay wax kada u geystee aanu noqonaynin daliil qofkii lagu ciqaabo leannuu yahuudigii kolkay gabadhii ay sheegtay inuu yahuudigaasu dilay ma aan yahuudigii sidii looma qisaasin ilaa horta isagu qirtay laakiin dadkii kale oo dhan baa laiska dhaafay oo isagii baa marka maraan markay iyo taxqiiqa isagii kaliya lagu soo koobay marka arrintaasoo kale hadday dhacdo oo qof la dilay oo naf yare ay ku jirto la helo ama kolkii la dilayiyo warqad uu qoro uu yidhaaho qofkaas hebelhe waxaas dadkaas ay dilay uu yidhaaho dadkaas marka hadalkaasu qarino wuxuu noqonayaa dadkii lagu qabsada buu noqonayaa laakiin ma noqonayo daliil dadkii lagu ciqaabo oo lagu laayo ma noqonaya waxaa kaloo tusinayaa ishaarada mufhimadiihii inay hadaloo kale ay tahay ilan gabadhii yar tahayd madaxa ku ishaartay mooyaane nacama ayna dhihin oo meel ayay hadli karin markaas waa iyadana waa la qabsaday sidoo kale marka carruurta yaryar khabarkooda markhaatigooda lama qabsado ilaa wixii dhexdooda ah saxaabada ridwaanullahi calayhim carruurtu markay ciyaarayaan ay dagaalamaan waxyaalaha ay dhaawacyada isu geystaan markhaatiga way aqbalayeen kolkii la yidhaah yaa waxaa nabarka kada ku dhuftay carruurta kale way aqbali jireen intayna kala teginaya meesha ay wada joogaan haddii lasoo qabto oo la yidhaaho yaa kankada waxaan kada ku dhuftay ay hebel yidhaahaan markhaatigooda waa la aqbali jiray laakiin wuxuun sidaas iyaga aan hayna waxyaalahan dhexdooda isgaarsiiyeen ah carruurta markhaatigooda lama aqbalo laakiin khabarkooda waa la aqbalaa waxay ka warramaan ee ay sheegaan waa la aqbalaya kol hadday mumaysin yihiin oo wax garanayaan len gabadhantada yar waa la aqbalay khabarkeedii baa la aqbalay markhaatinimadaase looma qabsanine qariino oo qofkii muxuu ahaye lagu taxqiijinayabaa muxuu ahaye qabsata ayay noqotay waxaa kaloo tusinaya xadiidku qofka dembi haddii uu qirto dembiga ciqaabtiisa in lagu qaadayo markhaati kale aan loo baahanaynin yaa kaa yaa kaaga maraga lama dhahayo qofka kolba hadduu isagii qirtay oo kan la yidhaaho waa alictiraafu sayid ladilla ayay yidhaahaano midda kale waxa weeyaan qofka musaqal lagu dilo shay musaqala ber iyo ber culus iyo dhagax iyo ul weyn iyo kuwa sidaas oo kale ah in qisaas muxuaha uu mudanayo oo qisaasta aanay shay maxadada ele waxyaalaha wax laysku dila ayaa wuxuu waa dhowr shay weeyaanoo muxadad iyo musaqal labadaasaa ugu badnaa muxadadku marka waxa weeyaan qofka waa shayga bertaha afka leh musaqalkuna waa sida kun aan sheegayn waxyaalaha dhagaxaas oo kale marka abu xaniifa radi allahu tacala canhu baa isagu wuxuu dhihi jiray musaqal qofkii wax ku dila magun baa ku waajibaysa mooyaane lama qisaasayo xadiidkan kadaa marka isagu diid ku ah ayb waxaa kaloo tusinayaa qofku siduu wax u dilay in loo dilo walow haba ku jirto musla haba ku jirta haddii shay si musla ay ku jirto isagu wax u dilay sidii baa loo dilayaa ilaa marka waxyaala waxaa jira marka iyagu laga soo isnoodo oo baajiro oo ha un iyagu iska shaadih oo naadira wey mooyaane وعn عمrان بن xuseyn رadي الlه taعalى عanهma أna غulaaman لأnaasin فuqarاء canug mise ama adoon oo dad fuqara ay lahaayeen faqaطca gooyiduna غulaamin لأnaasin أغniyaa muxuu ahaye غulaam oo dad أغniya ay lahaayeen faأtw النabiya slى الlه عalيه وalي وsلم nebiga u yimaadeen slى الlه عalيه وalي وsلم falam yجعl lahm falam yajcal lahum shayan waxba ma aan u yeelin yani waxba ma aan uga qaadin rawaahu axmedu wahalaahatu biisnaadin saxiix waa sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weeyaan oo saxiixii النساءi ayuu ku sheegay الشheekh الألباني xaفidh الlahu taعaalى xadiidku marka wuxuu leeyahay غulaan لأnaasin فqراء qaطca uduna لأnaasin أغنiyاء marka غulaamna laba macnuu leeyahay oo canuga yar غulaam waa la yidhaahaa adoonkana waa la yidhaahaa labadaa marka midkeebaa laga wadaa ayb labada kan wuxuu leeyahay alimaam alimaam النasaa-ي isagu wuxuu ka cabiray tarjamau ka dhigtay suquuط اlqawadi bayna اlmamaaliki fima duna الnafs in addoommada waxay dhexdooda iyo isyeelaan aanu qisaas lahayn waxay naf ay dilaan mooyaane sidaasuu marka isagu ka cabirayo hadduu addoon addoon dhaawaco inaan waxba laga soo qaadaynin sidaasuu isaga ku wada qaala khaطaabiyu macnaa hada ana algulaama aljaaniya kana xura wa kanat jinaayatuhu khaطأa wa kanat caaqilatuhu fuqaraa wa inamaa tuwaasi alcaaqilatu can wajdi wasica walaa shaya cala alfaqiiri minhum saas waa abu sulayman alkhataabin marka isaga saasa ku fasiro wuxuu leeyahay wuxuu ahaa kankada dhaawaca geystay wiil xora buu ahaa oo marka qulaamka marka wuxuu ka wadaa canug yar buu ka wadaa arrintaasuna waxayd mid gafa bay ahaydoo aan qisaas keenaynin khata ah carruurta muxuu ahaay camdigoodu inuu khata yahay iyo inuu inuu camdi yahay baaba nafteedu khilaaf ku jira fuqahada dhexdooda marka wixii khata loo geystana qofkaa geystay kuma waajibta magtiisiiyo waxay ku waajibtaa casabadiisa ninkaa casabadiisiina fuqaray ahaayeen kolkay caaqiladu magta ay bixinaysa khata'ana intooda aqniyada unbaa wax laga qaada intooda fuqaraada wax lagama qaado marka ninkankadu caaqilo maga ay ku waajibtaba ma aanu lahayn saasuu leeyahay marka sulaym khaaabina saasuu isaguna ku fasiray ama algulaamu almamluku ida janaa fajinaayatuhu fii raqabatihi fi qowli caamati ahli اlcilm intaha mulahasa abusulaym alkhaaabi marka sidaa isagu baa xadiidkan kada ku sharxay kitaabkiisa macaalimu sunan lagu magacaabay ee sunani abi daawud uu ku sharxay wa qaala almajdi ibnu taymiyata fi lmuntaqa wa fiqhuhu ana ma taxmiluhu alcaaqilatu yasqutu canhum bifaqrihim wlaa yarjicu calى alqaatil sidii buu marka isaguna wuxuu waafaqay majdudiin ibnu taymiya fii kitaabihi muntaqa alakhbaar ee midka uu sharxay shawkani fii nayl awtaar ku sharxaya sida abu sulayman khaaab marka ku raacay marka labadaa tafsiir baa jirta labadaa tafsiir midkay noqotaba manaka macquul weeyaan in la yidhaaho sida uu abu cabdiraxmaan innasaa-i siduu sheegay inay noqoto oo la yidhaaho wuxuu ahaa laba addoon bay labadantada nin ahaayeen addoommadana marka wixii ay isyeelaan wixii dil uun a mooyaane wixii kale waxba laga soo qaadi maayo oo qisaasi kama waajibayso iyo magtoona yani iyo in la yidhaaho carruur yaryar bay ahaayeenoo carruurta yaryar marka waxay sameeyaanna khata weeyaan khata'ana caaqilada taxamusha caaqiladuna markay wax taxamulaysa inay aqniya yihiin baa sharti ah muxuu ahaaye kuwankaduna marka wada fuqaray ahaayeenoo dadkii magta ka bixin lahaay oo dhan wax maga ay ku waajibi lahaydba kuma jirin labadaasiyood marka kuwii lagu fasiraba waa noqonaysaa laakiin in muxuu ahaay kuwankada qinahooda daraaddii ay meesha soo gashay oo sababa qinahum looga mxua looga ilqeeyey taasuu iyada ma suuroobi karayso in yakun haniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihimaa buu leeyahay marka hani iyo faqiir iyaga qisaas iyo wixii waa ku dureersanaya haddii ay shuruudii kale laga helo وعan cمr بن شhuعayb عan أbيه عan jadه أna rajuلa طacna rajuلa bqarnin fii rukbatihi nin baa nin ku wareemay gees gees gooyir ama gees bicid ama gees la-aad wuxuu noqdaba fii rukbatihi jilibka kaga wareemay fajaءa ilى النabiي sl l sl nebigu u yimid kii maطcuunka ahaayo faqaala aqidnii yani i qisaas faqaala xataa tabrac ilaad ka bogsato sug yani ilaad ka bogsanayso uma jaa ilayhi ninkii waa u yimid faqaala aqidnii i qisaas faaqaadahu markuu ka hari waayey yuu u qisaasay uma jaaءa ilayhi waa yimid ninkii baa u yimid rasuulka sal sl qaala yaa rasuul allah carijtu waan dhutiyey marka kolkuu bogsaday baa marka caaha meeshii ay ku reebtay oo jiis buu noqday faqaala markaasuu yii nebigu sal slam qad nahaytuka facasaytanii faabcadaka allahu wabatla carajuk waan kaa nahiyey oo inaad qisaasato adigoon horta aan bogsanin oo waad diiday marka allaa ku fogeeye oo muxaadhutintaaduna baatil bay noqoto marka waxba ma kuma lihid adinka aad beeshay kuma lihid leanno qisaastii baad oofsatay uma nahaa rasuulu llahi sal ly sl rasuulka alle wuxuu nahiyey an yuqtasa min jurxin in dhaawac laga qisaasto xataa yabra'a saaxibu ilaa qofkii horta ka bogsado waa inay caaha reebaysa iyo inayn caaha reebayn in la kala ogaado rawaahu axmed wadaara qudniyu wa ucilla bilirsaal mursalnimo ayaa muxuu ahay lagu iclaaliyey lagu sheegay laakiin xadiidku waa saxiix weeyaano muxuu ahaye xadiidku waa saxiix waxaana xadiidka cabdirazaaq iyo bayhaqi iyo daara qutni ayaa wariyey isagoo mursal xasan alisnaad ah maca canat ibni jurayj ay la jirto waxaa kaloo isaguna wariyey axmed ayaa wariyey isagoo mutasil ah ayuu wariyey wawahaqa rijaalahu fi lmajmac majmac zawaa'id oo nuurudiin alhaytami xadiidka uu ku sheegay inuu rijaaluhu hiqaat ay yihiin walahu shaahidun haytami xadiidka uu ku sheegay inuu rijaaluhu hiqaat ay yihiin walahu shaahidun can jaabirin cinda addaara qutniy xasanun fi shawaahid marka xadiidku waa saxiix marka xadiidku saxiix weeyaan ayb xadiidku marka wuxuu tusinayaa sariixba uu ku yahay in dhaawacyada qisaas ay leeyihiin siduu allana u yidhi subxaanahu wa tacaala waljuruuxu qisaas dhaawacyada dadku isgaadhsiiyaan qisaas bay leeyihiin laakiin bishardi waa inay yihiin mid la xadidi kara ay yihiin oo muxuu ahaaye qadarkeeda la ogaan karayo oo maalan haddii uu dakro madaxa uu ka dakro oo lafta ay gaadho waa loo qisaasana waa loo qisaasaya haddii lafta ayna gaadhinna muxuu ahaaye oo qadarkeeda inta la qiyaasa inta millimitir ay tahay iyo intii kale marka isagana laga jeexayaa sidaasa marka lagu wadayaayo ilan qisaasta macnaheeduba macanaheeda waxaa ka mid a macna musaawaa inay isla ekaadaan weeyaan in marka waxaa laga ilaalinaya in lagu xadgudbo baa laga ilaalinaya ayb laakiin dhaawacyadaa marka la qisaasayo waxaa weeye horta in la ogaado qofkanu ma u dhimanaya mise uma dhimanayo hadduu marka uu dhaawaci u dhinto kolkaas marka qofkii oo dhan baa loo qisaasaya la dilaya hadduu xubin iyo wax sidaasa u diidaana marka kolkaas isagana muxuu ahaaye ama waxaa laga qaadaya mag baa laga qaadaya ama isagana waxaa laga itlaafinayaa xubinka isaga aha iyo xawaasiya sidaas oo kale ah marka ilaah horta laga ogaado natiijada ugu dambaysta si aa noqoto looma qisaasayo laakiin hadduu ku adkaysto qof kale uu yidhaaho iska dhigo oo isxumeeyo oo wax laga ahdo iska dhigo oo yidhaaho muxuu ahay ninkii nabarkan ii geystaba iska socsocdo oo aniga kanaan ahayo waxaas iyo isxumeeyo waa loo qisaasayaa laakiin haddii loo qisaaso hadhow haddii caaha ay ku soo baxdo wax dambe u yeelanayo ma jiro qisaas iyo mag iskuma darsanayo wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala iqtatalat imra'ataani min hudayl waxaa dagaalamay laba naagood oo qabiilada hudeyl ka dhalatay faramat ixdaahuma alukhraa bixajar midood baa tii kale dhagax ku tuurtay faqatalathaa way dishay wamaa fii batnihaa iyo wixii caloosheeda ku jirayba iyadii ilmiha caloosheeda ku jiray bay isla dishay uur bay lahaydoo faاkhtasamuu ilaa rasuuli llahi sal ly sl rasuulka alle iskula soo doodeen faqadaa rasuulu llahi sal sl rasuulka alle wuxuu xukumay ana diyata janiiniha uurjiifkeeda magtiisu inay tahay qura qura inay tahay quraduna maxay tahay cabdun aw waliida addoon ama addoon wa qadaa bidiyati almar'a naagtaa la dilay magteediina wuxuu ku xukumay calaa caaqilata yani calaa caaqilati alqaatila tan wax dishay muxuuha casabadeedii magbixisadeedii ayuu ku xukumay caaqila marka la yidhaha macnaheedu waxaa weeyaan jilibxidhu caqli baa waxaa mxua waxaa caqli lagu magacaabaa ciqaalka jilibxidhka caqli baa la yidhaaha marka magtii caqli baa lagu magacaabaa caqliga waxaa loogu magacaabay cadada waxay ahaan jirtay geela magta loo bixinayo inta la keeno in lagu hor jiljilib xidho dadkii magta la siinayo guryahooda macno kalena caqliga waa ku jira caqliga macnihiisa ila asalkii waxaa weeyaan waa manci marka waxaa weeye iyaduna waxay ka mancinaysaa dadka ay dilka ka celinaysaa weeyaan caqligan kada oo dadka wax ku garta kolda waxaa caqli loogu magacaabay saaxiibkiisa ayuu ka celiyaa waxa xun ka celiyaa ayib marka caaqilo waxaa la yidhaha dadka magbixisada ee casabada ah baa la yidhaahaa marka haddii haweenay la qabaayo ay mag ay ku waajibto oo ay waxintay geysato mag lagu yeesho magtaa ninkeedii iyo carruurteedii iyo ma bixinayaan cidda u dhaxday ma bixinaysee cidda ay ka dhalatay baa bixinaysa wa warahahaa wuxuuna haweenaydii dambe ee wax tii wax dhaawacday baa dhimatay marka goortii dambe iyadiina wuxuu dhaxal siiyey waladahaa waman macahum muxuu ahay carruurteedii iyo dadkii kale la jira yacni magtuna waa dhaxal dhaxal weeyaanoo dadka dhaxal kalebaa qaybsanaya muxuu ahaye haweeney hadday dhimatana dhaxalkeeda waxaa leh carruurteedii iyo ninkeedii iyo dadkii kale marka la dhexlaya aabbaheedi iyo hooyadii waxaasebaa leh mooyaane marka marka waxaa weeyaan carruurteeda iyo ninkeedu magteediina waa leeyihiin irfigeediina waa leeyihiin magta iyadu kasana ma bixinaya ee waxaa bixinaya tolkeed baa bixinaya faqaala xamal ibnu naabirata dubyani alhudali radia allahu tacaala canhu ninka xamal ibnu naabira alhudali la yidhaaho oo haweenaydantada wax dishay weligeedii ahaabaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah kayfa naqram sideen u magdhabaynaa oo mag uga bixinaynaa kayfa naqrab bu an idhi sidee loo magdhabayaa ama sideen u magdhabaynaa man laa shariba walaa akal qof aan waxna cabbin waxna cunin janinkiibuu sheegaya wuxuu ka doodayaa magka lagu waajibiyey muxuu ahaye ilmihii uurka ku jira walaa nataqa wala stahal aan hadlinna aan ooyinna fa mithlu dalika yutal kaasoo kale waa la duugsiyaa eh faqala rasul lah sal ly slam inamaa hada min ikhwani lkuhaan kaasu waa walaalaha kuhaanta weeyaan min ajli sajcihi aladii sajac sajcigaa uu sameeyey daraaddii muttafaqun caleyh sajci waxaa la yidhaahaa hadalka hoorhoorsiga leh hadalka meel kusoo hoorsada laa shariba walaa akal walaa nataqa wala stahal famidlu dalika yutal saddex faqradoodooda laam reeban kusoo hoorsanaysa ayuu marka hadalkiisii uqaybqaybay kaasoo kale marka sajci lagu magacaabaa kaana waxaa ku isticmaali jiray kuwa kuhaantii iyo curaafiintii iyo ee sheeganaya in wax uu ku soo degayo waxyaalaha mustaqbalaadkii iyo waxyaalaha haybiyaadkii ay ka warramayaan kuwaasaa marka hadalka hadalkooda waaweynan jiray oo noocaas oo kale iyo isticmaali jiray oo isku shuqlin jiray oo dadka marka fasaxo fasaxaya uga dhigaayay markaas isku shabbihiddaa isku shabahay nimankaas uu nabiga sal lla ly slam ninkaa uu ku canaananayo waxaa kaloo ninkaasuu ku canaananayaa mucaaradada uu caariday naska uu caariday ra'yigiisa ku caariday labadaas badhan baa ninkaasu kayfiyadu u hadlay iyo kasoo horjeedsiga uu naskii rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam ra'yigiisa ku caaridayba ninkaasu waa ku mutay muxuuha canaan iyo aad waa ku mutay xadiidku marka waxaa weeyaan xadiidku wuxuu tusinayaa in ilmaha caloosha ku jira ee ku dhinta nabar hooyadii ku dhacay nabar hooyadii ku dhacay male mag kaamila maleh ee wuxuu leeyahay mag gaarahoo qurro lagu magacaabo qurraduna waa taa uu sheegay addoon ama addoon ayuu leeyahay dayib addoon baa laga bixinaa qurrada marka waxa cad baa la yidhaha gaar ahaan waxa wejiga cad marka waxaa weeyaan addoon cad ama addoon cad sidaasu asalkii tusin lahaa laakiin waa kan tafsiirku wuxuu iska idlaaqay addoon ama addoon ha maadoobaadeen ama ha cadaadeene ayb midda kale wuxuu tusinayaa magtu inay dhaxal tahay ee sida soomaalidu iyo u taqaana ayna ahaynoo qabiildhanu ay bixinay qabiilna ay bixinayaan qabiilna qaybsanayaan oo laga yaabo agoontii aabbahood la dilay inaan wax qumanbaba laga siinin waa dhaxal oo siduu maalkii uu lahaa ee uu ka tegay loo dhaxlayo iyo maalka kada naftiisii ciwadkeeda ana loo dhaxlayo intii dhaxalkiisa lahayd unbaa maalka kaba qaybsanaysa midda kale waxaa weeyaan haweenaydu magta ay gasho waxaa bixinaysaa qabiiladaay ka dhalatay baa bixinaysa tii qabtay ma dhalana ma bixinayso iyo carruurteedi iyo ninkeedi waxba kama bixinayaan nin ilaa inay dee caaqiladaasna ka mid yihiin mooyaane hadduu in adeerkeed uu guursado marka qabiiladiiba isaguna ka mid yahay haddii kala sao ninka ajnabi uu yahay se wax ma bixinayo haweenaydii haddii la dilo magteedii ama qisaasteedii waxaa dalbanaya carruurteedii iyo ninkeedii iyo dadkii kale ee dhaxalka la lahaa ayaa qaybsanaya waana majar midda kale waxay tahay mucaaradatu nasi bira'y mucaaradatu nasi bira'y inay tahay jariimo xun oo qofka alihi qofka arrintaa ku kacaayo uu mudanayo in la ciqaabo uu mudanayo laakiin ninkan kadu marka wuxuu ahaa nin zaciima buu ahaayo rasuulkuna sala allau alay slam waa kii dardaarmay dadka asxaabulmuru'aadka ah in dembiga ka dhaca ee aan xad aan ahayn in la ysaga dhaafo marka waa saamaxay nebigu sal alla alay slam ninkaasi laakiin ciqaab waa mudan lahaa laakiin kuma gaaloobin oo ninkan kada kama aanu ahayn inuu diido xuunka nebiga sal ly slam inuu diido laakiin wuxuu uun istusiyey inuu daliil yahay ayuu sheegtay ninkaas midda kalena waxaa weeyaan hadalka sajciga iska doondoonkiisu inuu madmuum yahay oo xun yahay laakiin qofka isagoo calaa sajiyatihi isaga hadlaaya haddii hadalkiisu marka uu noqdo hadal isagoo aan iska doondoonin uun sajci ku soo baxay taas iyadu kuma jirto oo hadallada rasuulka sal l sl kolalka qaarkood sajciga ay ku soo baxdaan wa akhrajahu xadiidkan waxaa wariyay abu daawuud wanasaa-iy min xadiid ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana cumara radia allahu tacala canhu sa'ala man shahida qada'a rasuuli llahi sal ly slam fi ljaniin cumar baa markuu amiiru lmu'miniin ahaabuu yuu degtii wuxuu weydiiyey yaa la joogo oo ka qayb galay xukunkii rasuulka alla sal ly slam janiinka uu ku xukumay qaala faqaama xamal ibnu naabiqa xamad ibnu naabiqihi xadiidkii hore ku soo arooray hadalkii uu yidhi ayaa istaagay faqaala markaasuu yidhi kuntu bayna imra'atayni laba haweene baan u dhaxeeyey fadarabat ixdaahuma alukhraa midoodbaa midda kale wax ku dhufatay misdax bay ku dhufatay quday ku dhufatayna waa la yidhaahaa dhagax bay ku dhufatayna waa la yidhaahaa fadakarahu mukhtasaran isaga xadiiskii mukhtasara buu sheegay wasaxahu ibnu xibbaan walxaakim waana sidaa u sheegay oo saxahu lalbani fi saxiixi ibni maaja wacan anasin radi allahu tacaala canhu ana rubayic binta nadr cammatahu haweenaydaa rubayic binta nadri la yidhaahae anas eedadiisa ila isagu waa anas ibni malik ibni nadri weeyaane yaa kasarad waxay jebisay haniyata jaariya gabadh foolkeed bay jebisay gabadh bay foolka jebisay fa talabuu ilayhima ilayha alcafwa ilayha mise ilayhim haa waxay ka dalbeen ciddii ay ka dhalatay gabadhan wax geysatayu gabadhii loo geystay bay cafi ka dalbeen fa abow way diideen fa caraduu larsha mag bay u bandhigeen fa abow waa diideen qisaas mooyaane fa atow rasuula allahi sal ly slm rasuulka alle u yimaadeen fa abow waa diideen ila alqisaasa qisaas mooya wax kale waa diideen fa amara rasul allah sal slm bilqisaas in loo qisaaso oo siday intay ka jebisay in laeg foolkeeda laga jebiyo yuu amray rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam allahu akbar allah faqaala anas ibnu naadir anas ibnu naadir oo walaalkeed ah oo ninkii shahiidka ahaayee lagu dilay dagaalkii uxuda radia allahu tacaala canhu ee qisada cajiibtaa lahaabaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah atuksaru saniyat rubayic ma rubici foolkeedaa la jebinayaa laa waladii bacaka bilxaqi may allii xaq kugu soo diray baan ku dhaartay laa tuksaru saniyatu inaan foolkeeda la jebinaynin faqaala markaasuu rasul la sal sl wuxuu yihi yaa anas kitaab ullahi alqisaas war anas kitaabka alla qisaas buu sheegaya faradiya alqowmu isla markiibaa dadkii allah qalbigoodii u bedelayo markaasay aqbaleen markii ay aqbaleen facafow waa cafiyeen qisaastii bay ka cafiyeen faqaala rasul la sl l rasuulka allah wuxuu yidhi isagoo mowqifka isagaa marka caliqaya ninka hadalkiisii iyo siduu durbe alla subxaanahu wa tacaala siduu ku dhawaaqay uu arrintii uga dhigay wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata illa billah faqala rasul s sl markaasu wuxuu yidhi ina min cibaadi illah addoommaha alla waxaa ka mid a man qaar baa ka mida low aqsama cala allah hadduu alla ku dhaarto la abarahu alla uga rumaynla uga dabaynayo muttafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariy marka dadka waxaa ku jira qaar mukhlisiin ahoo mustadaqiin ahoo sida xaqu uu noqonayo alla uu waafajiyo oo alla uu aanu jeclayn khilaafkooda aanu jeclayn iyo inuu hadalkooda been ka dhiga aanu jeclayno hadday iska dhaartan wallahi inay saa noqonaysaa uu yidhaaho wallahi inaanu waxaasu saa noqonayn ay yidhaaho sidii alla uga dhigayo dad sidaas waa ka mid ah dadkaana waxaa ka mid ah ninkan anas ibnu